إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah in ka badan toban isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku nafuwaayey camaliyad istishhaadi ah oo ka dhacday meel u dhow madaxtooyada muqdisho sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay degmada hodan ee magaalada muqdisho askar ka tirsan maamulka jubbaland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen deegaan dhacaduleedka kismaayo ku dhowaad boqol howlgal ah ayaa toddobaadkan gudihiisa waxa ay ka dhaceen siddeed saaxadood oo ka mida waddamada islaamka ee uu ka soconayo halganka jihaadka mu'aasada alkataayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday baahinta muuqaal cusub degmada bu-aale ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxaa lagu qabtay barnaamij lagu difaacayo cirdiga nebiga sala allahu calayhi wasalam haweenka walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ka hadlay askartii maraykanka iyo soomaalida ka koobneed ee dhowaan isaga cararay deegaanka janaa'i cabdalle ee duleedka kismaayo ku dhowaad boqol sarkaal oo ka tirsan baangaraafta uu ku shaqaysto maraykanka ayaa wajahaya cabsi ammaan kadib markii uu maraykan ku eriyey saraakiil ka tirsan maraykanka ayaa su-aalo adag oo la xiriira amniga wax ka weydiiyey madaxweynaha dowladda federaalk kadib markii ay kula kulmeen garoonka muqdisho maraykanka iyo askartii uu watay ayaa deegaanka janaa'i cabdalle ee duleedka kismaayo uga tegay agab fara badan warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiyo fitan in ka badan toban isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku nafweeyey camaliyad istishhaadi ah oo ka dhacday meel u dhow madaxtooyada muqdisho maxamed daahir calisow ayaa faahfaahinaya mar kale magaalada muqdisho waxa ay martigelisay weerar nafhurnimo ah oo lagu qaaday dowladda federaalk oo maalmahan wajahaysa weeraro xoogan oo kaga imaanaya xarakatu shabaabulmujaahidiin xilli dowladda ay ku jirto wakhti kala guur ah camaliyad qorshaysan oo lasoo diyaariyey ayaa beegsatay bar kontarool oo ay ku badan yihiin saraakiisha iyo ciidamada dowladda federaalka aadna ugu dhow xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ee magaalada muqdisho dhaawaqa camaliyadda ayaa si aad ah waxaa looga maqlay gudaha madaxtooyada waxaana ka argagaxay sida wararku ay sheegayaan madaxda ugu saraysa ee dowladda federaalka weerarka nafhurnimo oo mas-uuliyadda ay sheegatay xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa sababay dhimashada lix ruux mid ka mid ah waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan dowladda federaalka waxaana u dhintay dhaawac ka soo gaaray camaliyadda nafhurnimo ee lala beegsaday dowladda federaalka taageerayaasha dowladda ayaa baraha bulshada ku soo bandhigay sawirada qaar ka mid ah dadkii ku dhintay camaliyadan iyagoo halkaa ugu tacsiyeynayay goobta weerarka uu ka dhacay ayaa ah goob ammaankeeda aad loo ilaaliyo waxaana siyaasiyiinta muqdisho ay isweydiinayaan sida xarakatu shabaabulmujaahidiin ay ugu suurto gashay inay ka gudubto baro kontarool oo ay gaarto mid ka mid a kontaroolada laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada muqdisho howlgallo marar badan dhacay oo xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka fulisay magaalada muqdisho waxaa ku nafwaayey saraakiil iyo ciidamo ka tirsan ilaalada gaarka ah ee xarunta madaxtooyada muqdisho oo ammaankeeda aad loo ilaaliyo halkaas oo ay ku sugan yihiin kumanaan ka tirsan ciidamada afrikaanta iyo kuwa dowladda federaalka oo ilaaliya ammaanka madaxda ugu saraysa dowladda xarakada shabaabulmujaahidiin dhowr jeer waxa ay ka dagaalantay gudaha villa soomaaliya iyo hareeraheeda waxaana weli muuqata in weeraradu ay yihiin kuwa ku socda dowladda iyadoo maalmihii lasoo dhaafayna ay sii xoogaysteen camaliyaadka nafhurnimo iyo weerarada tooska ah oo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ku qaadayaan xarumaha iyo saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa shisheeye si kastaba xaalku haatee aroortii hore ee saaka ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo aad u badan waxa ay soo gaareen halka ay shalay casar liiqii ka dhacday camaliyadda nafhurnimo iyagoo isku gadaamay kontaroolka iyo hareerihiisa waxaana ay u diidayeen gawaarida iyadoo xitaa la celiyey gawaari ay la socdeen mas-uuliyiin iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay degmada hodan ee magaalada muqdisho warkaas iyo war kale oo ku aadan ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland oo dhimashadii dhaawac ku noqday weerar ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen deegaan dhacadduleedka kismaayo waxaa ka waramaya maxamed cali aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro kala duwan ka fuliyey gobolka jubbada hoose iyo qaybo ka mid ah magaalada muqdisho haddaan ku horeyno gobolka jubbada hoose waxay mujaahidiintu weerar qorshaysan ku qaadeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo yaqraaq oo u dhow cabdila biroole ee gobolka jubbada hoose weerarkan ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen mid ka mid ah askartii ku sugnayd deegaanka halka laba kalena lagu dhaawacay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgalkan waxay ku soo furteen qori iyo booshkiisa dhanka kale magaalada muqdisho waxaa iyana ka dhacay weerar qorshaysan oo lagu qaarajiyey sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka sargaalka la dilay ayaa ahaa taliyaha booliiska laanta siigaale ee degmada hodan waxaana sidoo kale lala dilay askari ilaalo u ahaa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugnaa waddada warshadaha ee magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkan fulisay weeraro badan oo uu ka mid yahay kiina furnimada ahaa ee lagu dilay afar askari oo maraykan ah iyo lix iyo toban ka tirsan ciidamada calooshoodu shaqaystayaasha soomaalida ah kaasoo ka dhacay deegaanka janaac cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo sida warbixinta warkan uu ku eegayo salmaan axmed ku dhowaad boqol howlgal ayaa toddobaad gudihiisa waxa ay ka dhaceen sideed saaxadood oo ka mid a waddamada islaamka oo ka soconayo halganka jihaadka toddobaadkan gudihiisa jamaacaadka ka howlgala saaxaadka jihaadiga ah ayaa fuliyey ku dhowaad boqol howlgal oo kala duwan kuwaas oo beegsaday ciidamada shisheeyaha ee duulaanada ku jooga waddamada caalamka islaamka iyo askarta ku wehelinaysa duulaanadaas ugu yaraan sideed saaxadood oo jihaadi ah oo ay ka mid yihiin bariga afrika khuraasaan qaarad weekaha hindiya galbeedka afrika shaam jasiiratul carab balushistaan iyo bartamaha afrika ayaa fuliyey howlgalladan oo tiradoodu gaarayso sagaashan iyo siddeed howlgal bariga afrika ayaa ku jirta kaalinta koowaad waxaana toddobaadkan ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu yaraan lixdan iyo shan howlgal iyadoo kaalinta labaad ay soo gelayso khuraasaan oo ay mujaahidiinta imaarada islaamigu fuliyeen labiiyo labaatan howlgal halka qaarad weekaha hindiya iyo jasiiratul carabna ay fuliyeen min afar howlgal galbeedka afrikana waxay geysteen saddex howlgal iyadoo mujaahidiinta shaam iyo baluuchistaanna ay fuliyeen min hal howlgal isugeynta khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay howlgalladan ka dhacay siddeed saaxadood oo jihaadi ah waxay gaarayaan in ka badan lix boqol oo ruux oo isugu jira shisheeyaha iyo ciidamada wehlinaya waxaana dhimashadu ay gaaraysaa saddex boqol konton iyo toddoba askari halka dhaawacuna yahay laba boqol konton iyo sagaal askari oo ay saraakiil ku jiraan mid ka mid a camaliyaadka ugu muuqday ee ay mujaahidiintu fuliyeen toddobaadkan waa weerarkii nafurnimada ahaa ee deegaanka janaa'i cabdalla lagula beegsaday ciidamo ka kooban maraykan iyo bangaraf oo waday dhaqdhaqaaqyo qarbudaad ah war ka soo baxay taliska militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu xaqiijiyey in camaliyada istishaadiga lagu dilay askar isugu jira maraykan iyo kuwo bangaraf ah sidoo kalena lagu burburiyey gawaari dagaal maalintii isniinta sagaal iyo tobanka muxaram kun afar boqol afartan iyo labada hijiriyada kuna beegan toddobada sebtembar labada kun iyo labaatanka ciidamada xarakat al-shabaab almujaahidiin waxay si guul ah u fuliyeen camaliyad istishaadi ah oo lala beegsaday kolanyo ka tirsan saliibiyiinta maraykanka iyo maleeshiyaadka murtadiinta iyagoo halkaas ku dilay afar ka mid a ciidamada maraykanka kuwo kalena dhaawacay sidoo kale waxay mujaahidiintu weerarkaas ku dileen in ka badan lix iyo toban murtadiin ah labiiyo toban kalena way ku dhaawaceen ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ku qornaa luuqadda ingiliishka oo kasoo baxay taliska militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkii kan xigay ee ugu weynaa howlgallada dhacay toddobaadkan wuxuu ahaa camaliyad nafurnimo ah oo gelinkii dambe ee shalay ka dhacday afaafka hore ee xarunta madaxtooyada magaalada muqdisho naftii hore kaxaynayay gaari miinaysan ayaa beegsaday albaabka hore ee madaxtooyada halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo iyo saraakiil ka tirsan ilaalada madaxtooyada waxaana wararkii ugu dambeeyey ee la helay xaqiijinayaan dhimashada lix ruux oo isugu jira saraakiil iyo askar halka dhaawacu ka badan yahay toban askari mujaahidiinta ansaaru sharaaca ee dalka yemen ayaa iyagana waxay toddobaadkan geysteen ugu yaraan afar howlgal oo ay ku beegsadeen maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo kuwa hoos taga dowladda imaaraadka carabta kamiin ka dhacay bartamaha waddanka yemen gaar ahaan gobolka albayda ayay mujaahidiinta ansaaru sharaaca waxay ku dileen shan askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xuutiyiinta rag hubaysan oo ka tirsan mujaahidiintana waxay deegaan ka tirsan gobolka shabwa ku toogteen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka ka amar qaata dowladda imaaraadka carabta gobolka abyan ee yemen ayaa isagana qayb ka ah meelaha ay toddobaadkan ka dhaceen howlgallada jihaadiga ah waxaana qaraxyo lala beegsaday koranyo uu la socday sarkaal ka tirsan xisaamul amniga hoostaga imaaraadka carabta oo lagu magacaabo sadaam assaalixi ka dhashay khasaare kala duwan dalka maali oo isna dhaca galbeedka qaaradda afrika ayaa howlgallada ugu muuqday ee ka dhacay toddobaadkan waxaa ka mid ahaa qarax lala eegtay kolonyo ciidamo faransiis ah oo ku socdaalayay gobolka kidhaal ee waqooyiga dalka maali ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada faransiiska ayaa ku nafweeyey qaraxan halka mid saddexaadna uu dhaawac daran soo gaaray iyadoo gaarigii ay saarnaayeen uu gebi ahaanba burburay dowladda faransiiska ayaa qiratay weerarkan waxaana si gaara kaga hadlay madaxweynaha dalkaas emmanuel macron oo dhowaan xorriyad ku tilmaamay aflagaadiyeynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam saaxaadka jihaadiga ee caalamka islaamka ayaa waxaa ka muuqanaya dardar horle iyo dadaallo ballaaran oo lagu sii kordhinayo halganka jihaadiga ee waddamadaas ka soconaya laguna doonayo in lagu xoreeyo waddamada muslimiinta maamul islaami ahna looga taago waxay ku soo aadaysaa dardartan jihaadiga ah iyadoo dowladda maraykanka saacado kadib ay u barordiiqi doonto kumanaankii ruux ee looga dilay howlgalladii waaweynaa ee kow iyo tobanka sebtembar oo sagaal iyo toban sano ka hor ay gudaha dalka maraykanka ka fuliyeen sagaal iyo toban mujaahid oo ku abtirsada ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kana tirsanaa mujaahidiinta alqaacida mu'aasada alkataayab garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday baahinta muuqaal cusub shabakada aljabha aliclaamiya oo faafisa muuqaalada ay soo saarto mu'aasada alkataayib ayaa waxa ay ballan qaaday in dhowaan ay baahin doonaan muuqaal cusub tafaasiil badan oo ku aadan waxa uu ku saabsan yahay filinkan lama oga balse haddii la baahiyo dhegaystayaasheena insha allah waynu usoo gudbi doonaa hadduu allah qadaro degmada buwaale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxaa lagu qabtay barnaamij lagu difaacayay cirdiga nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka waramaya maxamed cali aadan kulankan oo lagu difaacayay cirdiga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa lagu qabtay degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka multaqaha ama kulanka oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa waxaa kasoo qayb galay culimo iyo golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka kuwaasoo soo bandhigay shucuurtooda ku aadan difaaca nebigeenna maqaamka sare leh sheekh cabdiraxmaan firin ayaa ugu horreyn ummadda ugu baaqay inay ka dhiidhiyaan meelka dhaca uu faransiisku u geystay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaan u sheegeen dadka soomaaliyeed qaarad ka qaara way ka dagaalaan waa la yaqaanaaye maanta inagu aan ka faa'iidaysan faransiiska berigi hore rag kalea ka faa'iidaysay taariikhda maanta inagu aan galan lena insha allahu tacaala waxaan leenahay reerka isqaba iyo carruurtooda idinkaa faransiis nooga dhow annaguna insha allahu tacaala meelaan ka soo gallay iyo waddan iyo fiisa ninkii qaadan kara fiisa ha qaato ninkii baasaboor qaadan kara ha qaato waa inuu dalka faransiiska insha allahu tacaala wixii gaari kara biidnillahi tacaala sidoo kale odayaasha golaha dhaqanka ee wilaayada jubbooyinka ayaa muujiyey shucuurtooda ku aadan gafka loo geystay suubanaha faransiiska oo meesha muxuu ahaaye ay wax ka soo baxayaan inkastoo barnaamijka ay gaal oo dhan wada qabta khaasatan kuwaas insha allahu arintaasna haddee arrin lisaga harhaya ma ahan ama ha kala baxeen ama ha kala bixi waayeen laakiin waxa iyagay dan ugu jirtaa inay faraha kala baxaan arrintaas annagu nabigeenna ilaahay baa dahiray annaguna waa u dhimanaynaa nafteennaan u huraynaa qaar kale oo odayaasha ka mid a ayaa waxay yidhaahdeen dagaalada waa da'bigeedii oo maaragtay nabiga alayhi salaam kacab ibn ashraf waa kii maaragtay nabiga alayhi salaam oo maaragtay aflagaadayn jiray ee asxaabtii ay dileen marka annaga gaalo waano dagaal ilaahay baana faray inaan maaragtay layno nabiguna alayhi salaam kuumaba jiro oo maaragtay waxaan ku furaynaa naf ku furaynaa naftannada iyo awlaadannada iyo ehelkeennada iyo dhammaan muslimiintu cirdiga nabiga alayhi salaam ayaa ayaan ku ayay ku furanayaan marka muslimiinta waxaan leenahay waa inaan si degdeg idamka ilaahay uga jawaabnaa maaragtay cirdiga nabigana ay arkaan gaal inaan waxaad gudbi karin nabi maxamed alayhi salaam ay rijaal maarta ay u joogto cadowtinimadiinnuna waa tacarabkiinna xun ee dalabta leh ee foosha xun mar walba aad ku soo taagtaan nebiyullaahi muxamed oo ilaahaygii subxaanu qaadir ahaa ee khalqay uu dahiray oo uu ceeb tiray aad maalin walba afka ku soo taagaysaan afkutaagidda aad afka ku soo taagtaanna waa waxaad horay u eeddeen maantana waad eedi doontaan ilaahay ballankii waad eedi doontaan oo waad eedi doontaan waanad ka shallay doontaan jabka iyo halaagga iyo hoogga ay idin dhaxalsiin doonaan mujaahidiinta caalamu islaam ku sugan ee u hamuum qabta ee u ooman ee u ciilqabta dhiiggiinna iyo sharafba melihidina naftiinna u ciilqabta insha allahu tacaalaa mar way idin taaban doonaan waxaananu leenahay waxa aad warqad ku qorteen ama waxa kartoonka layidhaha aad ku qorteen waxba kama qaadayso nebiyullaahi muxamed oo ilaahay agtiisa sharaf iyo karaamo ku leh waxba kaga qaadi maysaan balse naftiinna iyo noloshiinna ayaad ku waayi doontaan dhowaan ayay ahayd markii wargeeska lagu magacaabo shaarli abdo uu mar kale meel kaga dhacay cirdiga nebiga taasoo ay aada uga cadhoodeen dad badan oo muslimiin ah isku soo wada duuba waxaa wilaayaadkii islaamiga ah waayadan ka dhacayay kulamo iyo barnaamijyo xiriir ah oo looga jawaabayay aflagaadada uu faransiisku u geystay nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam haweenka walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ka hadlaya askartii maraykanka iyo soomaalida aheedii dhowaan isaga baxay deegaanka janaayo cabdalle ee duleedka kismaayo maxamed muudey ayaa warkan inoo faahfaahinaya haweenka ku dhaqan degmada saakow ayaa dareen farxadeed ka muujiyeen jabkii ciidamada maraykanka ku gaaray deegaanka janaahi cabdalaah oo hoostaga kismaayo haweenkan oo aan ku waraystay degmada saakow ayaa sidoo kale dareen farxad leh ka muujiyeen in uu maanta xor yahay deegaanka janaahi cabdalaah bismillaah alxamdulilah waxda wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin bacd alxamdulilah waxaan ka ahay gabar ka mid ah gabdhaha ku nool wilaayada jabooyinka khaasatan magaalada saakow waxaan ka hadlayaa farxadda aan ku faraxsanay insha allah gaaladii ka baxay janaay cabdalle gaaladii maraykanka ahayd iyo huwankoodii wixii la socday oo dabarilifyada ahaay waxay uga baxeenna kolley sidaan wadan ognahay waxaa waaye waxay arkeen kamaysan baxaynin way iga farxsanoo waxaad qabanaysiin iyo waxaad laynaysiin iyo wax dadka gumaysta islay soo galeen haddana waa kuwaas ka cararnay waxay uga carareen wax kale ma ahan waa waxay soomaalida dhihi jirta dab niman ku guban dambasiisa kama cararo waxbay arkeen xanuunkii ku gaaray darteed ayay uga carareen waa kuu lahay wax weyn nama gaarin dhaawacaa jira le ma dhaawaca laga cararaa waxay ka carareen waxaan ognahay qof kasta uu ogyahay waxay arkeen xanuunka arrinta gaartay xanuunkeeda inay meesha joogi waayeen oy ku fakereen meeshaan markay imaanayeen waxay malaysanayeen waxaan ahayn inay arkeen saas darteed xanuunka gaaray darteed inay u carareen ayaan taasaan u aragnaa waan ku faraxsannaa ilahayna waan uga mahad celinaynaa ragga arrintaas xeeladaas nigay oo xeeladaas keenayna ilaahay abaalmarintooda ha ka siiya adduun iyo aakhiraba waxaan ka saayalan ku bilaabaanay shabaab ma cabsada markuu suuga saareen shabaab guulayso weliga gadaalhabaab shabaab ma cabsada markuu suuga saareen shabaab mashakiya markuu suuga labarida shabaab ma cabsadan ku suuga saareen shabaab oo guulayso weligaa gadaal hamarin guusha mooyo loo geeri inkas xijaab mujaahid markaan dhaha xaadixiga xoda shabaabka ilaahay mujaahidiinta kor allaha u qaada gaalada allaha jibiya mujaahidiinta kor allaha u qaada gaalada laciif allaha ka dhiga daacuun iyo duufaan allaha u keena mujaahidiintana kor allaha ka yeela diintana kor allaha u qaada insha allah bismillahi kariim haween kale oo cabiraya dareenkooda ayaa waxay yidhaahdeen magacayga waa macabdiraxmaan waxaan nahay gaaladan jabka iyo rafaadka ee la kulantay ee ka carartay maraykan faan lama rabe aaway fuurashadee haddaad cirka iyo dhulkaba daafacad ag dhigteen muhasha mugdi weheeya ficiilkeed haddaan la helin intaad afalka geli inaad fiirsataa wacnayd fagaaraha dunida faashiil baa inkugu qoran magacaygu waxaa la yidhaahdaa uma xasan dhixitaanka macnaha ay ka baxeen maraykanku jannaay cabdalla waan ku faraxsannahay sababto ay tahay weligooday bixi jireen hadday alaaba aruursa islaamka dhexdiisa ka galeen ciraaqay ka baxeen maxaan kuu sheegaaya suuriya geedi ka ahaayeen soomaaliyana calaacalkay bilaabeenna waa la ogaa midka hadda ay ku jiraanna waa la ogyahay hadday baxeen iyo haddayna bixinna annagu waxaan u jeednaa maraykan guryahanagu waxay ku yaalaan maxaan kuu sheegaayay washington washington furaheeda ayaan fadhigayga ku sugaa ayaan leeyahay mujaahidiinta insha allah magacaygu waa umsaaraa aad iyo aad aan u faraxsanahay walaalihii mujaahidiinta ee fuliyey camaladii camaladii janaa'i cabdalla waxaa leeyahay sajaadiga iyo camalintaas fuliyey ilaahay dhiigkaaga ma dayacin ilaahay ajirkaaga ma dayac xuraceen jannada allah kuu arsaaqo dhammaan walaalaha waxaa leeyahay fadhiga kakaca intii mataqaanaha oo shahiidan jihaada allah ka aqbalo intii dhaawacna dhaawacooda laga bogsiyo shalay galab ayay ahayd markii ciidamada maraykanka ay isaga carareen deegaanka janaahi cabdallah kadib istishaadyadii isniintii lagu galay ku dhowaad boqol sarkaal oo ka tirsan bangarafta uu ku shaqaysto maraykanka ayaa wajahaya cabsi ammaan kadib markii uu maraykanku eriyey warkaas iyo war kale oo ku aadan saraakiil ka tirsan maraykanka oo su-aalo adag oo la xiriira amniga wax ka weydiiyey farmaajo waxaa ka warmaya cabdulaahi yaasiin jaamac qaar ka mid a ciidamada maraykanku adeeganayay ayaa sheegaya in la raacdeeyey ka gadaal markii in muddo ah lagu shaqaysanayay waxay sheegayaan in ay boqol gaarayaan ciidamada la eriyey islamarkaasina aysan haysan hubay isaga difaacan xarakada shabaabul mujaahidiin waxay tilmaamayaan in go-aanka shaqada looga eriyey ay leedahay dowladda maraykanka gaar ahaana saraakiishada ku sugan soomaaliya mid ka mid ah ciidamada la eriyey ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in sidoo kale eryada ka sokow ay bahdilaad kala kulmeen saraakiisha caddaanka ah qolo ajnabiya caddaana oo la yidhaahdo maraykan marka niyahow meesha waxaa ka socoto waxaa yani ku takrifal awoodeed dowladna aysan war ka haynin qofka yani ciidanka hadduu dhaawacmo xuquuq malahan oo banaanka ayaa loo soo saaraa haddii uu caafimaad qabo asoo shaqaynaya intaas amnigiisina aan cid damaana qaadaysa aysan jirin haddii loo arka yani ama ninka nin caddaana uu dhibsado shaqadiisa sidaasuu ku waaya magarat marka rag dhowr sano meesha ka shaqaynaya qaar baaba toban sano ka badan ka shaqaynaya oo haddana banaanka joogo maanta dowladiina amnigooda aysan ka faaran qaadin ururkii ay ka tirsanayeenna banaanka oga baxa la yidhi magaalada muqdishona aan uga shaqaysan karin si shacabnimo dowladiina aysan shaqo kale u dirsanin oo ayagoo tababaran xaafadaha fadhiyaan magarat niyo wax sababa haddaan anaga kolley shaqa oo shaqadayna aan ku weyni qaladaada anaga aan sameyna ma jirto aniga hadda kula hadlayo wax kalaba aan geystay aan shaqadayda aan ku waayay ma jirto nin caddaana kaa heli waayey yani nin caddaana meesha yimid shalay iyo daraaduu maalin yani dhowrka biri u dambeeyay shaqada soo galay waxaa lagu leeyahay uu kaa heli waayey hebela wuxuu yidhi ninkaan shaqadiisa kama helin inkastoo ciidamadan diinlaan lagu qortay geestoodana ay kaga jiraan dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka haddana ciidamadani waxay tilmaamayaan in saraakiisha maraykankahu ninkii wax diin u eg amaba la xiriir ay ku arkaan ay eryayaan horta niyow boqol kol baan u dhaafeynaa marka sababaha way kala duwan yihiin yani sababaha badanaa oo sababaha waxay u badan yihiin waa hal nooc halkaas nooc oo ah nin gaal ah inuu yani damco inuu asaga suu rabo kuula dhaqmo dadkan ajnabigaa badanaa waxay u badan yihiin dad oo yani ayaga oo isla weyninka uu ka buuxo ama yasitaan dhanka midabka ah ama dhanka diinta ah si qaldan oo kula hadlaaya markaa tiraad wari iga leexan xafiisku tagaa wuxuu leeyahay ninkaa ilinka laga saaro dhankaas u banayd xagga meesha kasoo wada baxa magarat tusaale ahaan salaadii diintii iyo yani dhaqankeeni islaamnimada ahaa iyo midabkeeni dadka wada dhibsanayaan ninkaa marka nin faadaalayo waayo qamri inuu kasoo dargo ku imaanaya adoo tukanaysid suuraba kuula dhaqmaaya suuraba kuula hadlaaya wuu kugu xadgudbaaya diintaadii hadalkaagii yani iyo dadnimadaadii markuu gafaa waxaa leeda wariha iga siko iga siko haddaa tiraada ruqsa haddaa ruqsa aa noqotidna yani amnigaaga inaad iska faalaqaadaysa ma jirto dowladda sidaasay kugu dayacday yani waxaad la mid noqonaysaa nin cadowgii shala ula dagaalaya in adikaarkiina laga qaado hubkiina laga qaaday la yidhi ord banaan banaanka loo soo saaro la yidhi ay ninkaas banaanka ku dila ma garan askarta maraykanku raacdeeyey waxaa ku jira qaar ka mid ahaa kuwii uu ku soo weerari jiray walaayaadka islaamiga ah kuwaas oo habeenadii diyaaradda lagu keeni jiray magaalooyinka qaarkood askarigan boqolka askari el raacdeeyey u hadlay waxa uu sheegayaa in qaar ka mid a askarta iminka xaaladoodu halis ku jirto ay ku soo dhaawacmeen dagaallo ay la galeen xarakada shabaab almujaahidiin waa dibadjoog ayagoo waxay iskugu jiraan rag dhaawac ah oo dalkan usoo dhaawacmay hoteelada ku dhaawacmay banaankii duurkii gobolada kusoo dhaawacmay oo habeen sideed sacweynima diyaaradan lagu soo qaaday meydkooda yidhahdo magaalada la keenayay waxaa iskugu jiraan rag ayagoo caafimaad qabo qarankooda u shaqaynayay oo xaadira oo taagan oo tababarkii juhdiga lasoo geliyay dalkooda inay ugu shaqeeyaan rabaan wiil yaroo caddaan oo maraykan uu yidhi kameel ilanka laga saaro ciidamadan maraykanka inay u shaqaynayeen kasokow waxaa lagu sheegaa inay ka tirsan yihiin ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ah laakiin xaqiiqdu waxay tahay in maraykanka uun ay shaqaale u yihiin maxaa yeelay waxa ay sheegayaan in markii maraykanku uu nacay uuna soo raacdeeyey hay-addii sirdoonkuna ay eriday islamarkaasina loo sheegay inaanay xubinka sii ahaanayn ciidamadaani waxay sheegayaan inaanay shaqaysan karin islamarkaana aysan dhoofi karin hay-adda nabad sugidda ayaa hooyada aan ka tirsanayn hooygii yani aan kow kasoo askumnay ama aan soo qorannay markaan dib ugu laabanay anaga oo badan ragga badanaabu say u badan yihiinba markay meesha kasoo baxaan toos waxay uwaadaan hay-adda nabad sugidda hay-adda nabad sugiddana kama helno wax oo aqbalaad ah haddii bagaashaan aa ka timid yani wax shaqaana kuma dirsanayso banaankana kugu dayacaysaa ilinkana kamaba soo geli kartid oo gudaha xitaa uma geli karti banaanka hore lagugu celinaya sababta aqoonsigii aad ku shaqaynaysayna waa banaankii waxa lagaaga soo reebtay raboorka midaana adigoo lagu yaqaano lagu ogyaha cid wax kuu qabanaysaaysa jiirin qof walba wuxuu ka dambanaya ninkaas cadaanka wejigiisa oo laga cabsanaya ma garat geesta kalena saraakiil maraykan ah oo daraad yimid magaalada muqdisho ayaa si xun waxay u bahdileen madaxweynaha dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo halkii ay ugu tegi lahaayeen madaxtooyada magaalada muqdisho oo farmaajo uu ku shaqeeyo waxa ay ugu waceen oo ay ku qaabileen garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho halkaa oo si daran loogula xisaabtamay arrimaha wax laga weydiiyey waxaa ka mid ah su-aalo la xiriira dib u habeynta ciidamada iyo haddii eex iyo qabyaalad ay ka jirto diiwaangelinta iyo dhismaha ciidanka iyo in kale halkay ku dambeeyeen heshiisyadii amniga ee magaalooyinka london iyo brussels horay loogu galay sidoo kale waxaa la weydiiyey ballanqaadkii ahaa al-shabaab ayaan laba sano ku soo afjaraynaa halkee buu ku dambeeyey goormee ayaa la qaramay doonaa oo la isku dhafayaa ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada goormee ayay amisom ka baxaysaa dalka soomaaliya oo arrimaha amniga ay la wareegi doonaan ciidan soomaali ah iyo su'aalo kale farmaajo ayaa su'aalahaasi u waayey jawaabo ku filan oo ay xubnaha maraykanka ah ee canaananayay ku qanci karaan war ku saabsan maraykanka iyo askartii u watay oo agab fara badan kaga tegay deegaanka janay cabdalla ayaa idinku soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa horumar dhanka wax soo saarka ah ayaa ka jira degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka waxaana warbixintan ku eegaya caydaruus sabriye هيا بنا أحبتي نعانق السماء هيا بنا نمضي معا للمجد والبناء هيا بنا
beeralayda ku dhaqan degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxa ay yihiin kuwa wax ka soo saara beerahooda haddii ay tahay dalaga ka soo go'a beeraha sida geleyda masagada iyo sisinta sidoo kale beeralayda ayaa waxa ay soo saaraan qudaarta nuocyadeeda kala duwan sida basasha barbarooniga bocorka kabsar caleenta koostada bataatiga baamiyaha iyo qaybo kale oo ka mid ah qudaartaasi haddaba waa kuwan qaar ka mid ah beeralayda oo sharaxaad ka bixinaya wax soo saarka beeraha magacii waxaa ladhaha jaale cali beeraha annaga aan wax ku abuurno ama aan wax ku tabcano waxaan leenahay beeraha adablaha laakiin beeraha jiimada wax kuma lihin annaga beeraha anaga adabla waay adablaha ee wax soo saarkooda bal nooga sheekeey adablaha waagii adabla la dhihi jiray wuu soo dhaafay beeraha u dhow magaalada oo saddex kilomitr u jiro tubooyin in webigi laga soo qaada ayaa la geynaya ayagaa aseendooyin noqday mooskaa lagu abuuraa yaanyadaa lagu abuuraa barbarooniga lagu abuuraa basbaaskaa lagu abuuraa in alla intii jiimada ka bixaysay ee ka baxay sidoo kale waxaan booqanay mid ka mid ah baqaarada ku yaala degmada saakow oo lagu iibiyo dalaga ka soo go'a beeraha sida geleyda masagada iyo sisinta baqaarka waxaan ku iibiyaa sisin iyo galley iyo moordi sisintoo kale maxaa iibisaa sisinta malyan iyo lix boqolaa laka iibiyey sisinta loorkeeda waay loorkeedii malyan iyo lix boqolaad iibisaa haya galleyda ka warran maxaa iibisaa galleyda waxaa weeyaan saddex boqol iyo labaatan
moordiga ka warran moordida laba boqol iyo labaatan xaggee kaa soo gashaa adiga oo ad ka soo iibsataa waxaan ka iibiyaa dadka kore ka imaada tuulooyinka ilaa meel kasta ka imaadaan ka iibinaa shaqadan ganacsiga oo dalaga dalka goormaad bilowda waa badan tahay baar waa ahay labaatan sano oo kale waa ku shaqaynayaa sidoo kale intii aan barnaamijkan ku guda jirna ayaa waxaa noo suuro gashay in aan la kulanno dumarka qudaarta ku iibiya suuqa saakow waxayna ka hadlayaan qudaarta ay iibinayaan aniga magacayga waa saare siidow yaanyadana tanageeda waxaa la gadayaa hadda soddon kun ay joogtaa laakiin waayihii hore waxay joogtay saddex boqol saddex boqol iyo konton waxaan joogaa suuqa qudaarta barwaaqa degmada saako magaceygana muumane cabdilaahi xasan ayaa la dhahaa waxaan ka ganacsadaa qudaarta waxaad iibinaysaa basasha ka waran sideed u iibisaa basasha markii aad soo iibsanayso iyo markii aad sii iibinaysaba basasha markaan soo iibsanayo kiilo toban iyo laba toban iyo kow ayaa la iga siiya anna toban iyo afar toban iyo shan habba sidii oon maxaa ladhahay macquul markaas iigu noqota ayaan ku bixiyaa maasha allah ilaahay noo barakeeya wax fiican ayaan ka helnaa degmada saakow oo hoos tagta maamulka islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa tiigsanaysa horumar waxaana ka jira amni iyo kala dambayn
intaas ay noo joogto xubinta ganacsiga
مفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي
warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan maraykanka iyo askartii u watay ayaa deegaanka janay cabdalle ee duleedka kismaayo uga tegay agab fara badan waa kan abuubakar ibraahim geedi warar dheeraad ah ayaa soo baxaya oo ku aadan ciidamadii maraykanka ahaa ee isaga baxay deegaanka jannaay cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo halkaasoo ay dib ula wareegeen dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada maraykanka ayaa shalay gelinkii dambe waxay u ruuqaansadeen dhanka iyo magaalada kismaayo waxaana la soo sheegayaa in markii hore ay baxeen maraykanka kadibna ay deegaanka iyaguna isaga carareen ciidamadii calooshoodu shaqaystayaasha ahaa ee isugu jiray bangarafta iyo kuwa maamulka jubbaland saldhigyadii ay ku sugnaayeen askarta maraykanka iyo kuwa soomaalida ah islamarkaana ay ka samaysteen janaay cabdalle ayaa waxay uga tageen agab milatari oo aad u badan ila wareedyo deegaan ah ayaa inoo xaqiijiyeen ciidamadii huwanta ahaa ay xerada uga tageen teendhooyin waaweyn oo aad u badan iyo agabka lagu qodo difaacyada waxaana intaa sii dheeraa oo ay ka tageen siliga loo yaqaano ameerikaanka oo ay doonayeen inay difaacyo ka dhigtaan mid ka mid a dadka deegaanka oo xalay u warramay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa sheegay in ciidamada maraykanku aysan ku bixin baryo balse ay naftooda u baqeen
iskooda uma baxan iskooda hadee oo isku jir oo nabadgelyo ay ku qabaan haddii dadweynihin aad kasoo tagi oo iska soo guuri haddii shabaabna meesha ay ku weerarto oo waxa u imaanana iyadan wacnu leedahay dadkii ayaga naftooda wax sugama baxeen laa ilaaha ila allahu maxamed rasuulullah sala allahu alay wasalam dhahay iyo nin oo waxba aan kala ogeyn oo si xal u saaxday dadka isku mid baa marka gabdhaha wallahi shan iyo habeen lama hurdin macallin kliinta iyo wili wax ku xun oo dadweynaha oo soomaali ay ku dhifteen oo ilaahay ummaddiisa ay ku dhifteen aa racdeys ani sawir hadii ka baxay waxaan afar kilomitir aan u jirin mar alla markay dhacay oo xaafadaha horta la dhaceen ka damba waxaan maqlay dugtaa maqlay kadamba haddaan joogsanay ubarada meesha ka sacdaan aragnay tug weyn baa yahay dadku waxay sheegeen meesha garas diime eh oo meesha ku yaala garsweyne eh oy tuurnaayeen ayaa sadexgal leeyidhi maanta waxaa deggan xaaladda guud ee deegaanka jannaay cabdalle ee gobolka jubbada hoose halkaas oo ay dhowaan duulaan ku qabsadeen ciidamo huwan ah oo horkacayay maraykanka dadka deegaanka ayaa sheegaya in maanta halkaa laga dareemayo farxad maadaama ay bulshadu dib u heleen xorriyad iyo amnigii ay muddada dheer ku naaloonayeen waxaana tuulada ka babanaysaa raayada tawxiidka aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa abubakar oo ka waramayey maraykanka iyo askartii u watay oo dhowaan ku duulay deegaanka janaay cabdalle oo halkaas uga tegay agab fara badan warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaana dhegeystayaal weenaga intaa